subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadi haysnay qodobada aad ku maqli doontaan saaka wararkeen waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo loogu baaqay inay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka kulan ku saabsan nabadda iyo isdhexgalka bulshada oo lagu qabtay magaalada jowhar deeq dhar ah oo la gaarsiiyey haweenka ku jira xabsiga dhexe ee muqdisho baarlamaanka jubbaland oo loo gudbiyey xeerka mamnuucidda naafeynta xubnaha taranka haweenka sar u kac ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaalada beedhabo odhan nadaafadeed oo laga sameeyey magaalada gaalkacyo mashruuc burjikooyin loogu qaybinayo dadka danyarta oo laga daafuray burco wararka dibaddana waxaa ka mid ah saakay sanadka labada kun iyo kontonka oo la sheegay in kalabar dadka caalamka ay noqon doonaan kuwa cayilan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhda waxay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan dhallinyarada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay inay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka xalima cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa dhalinyaradaha jowhar waxay kaalin muhiim ah ka qaadan karaan horumarinta nadaafadda deegaanka iyagoo abaabulaya ololayaal nadaafadeed wacyigelin ku saabsan nadaafadda iyo ka qayb qaadashada barnaamijyada lagu hagaajinayo bilicda magaalada waxayna gacan ka geysan kartaa in la yareeyo cudurada ka dhasha nadaafad darada iyo in la abuuro deegaan nadiif ah oo caafimaad qaba naciimo aadan waxay ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada jowhar waxay sheegtay in dhalinyaradu ay muhiim tahay inay ka qayb qaataan horumarinta nadaafadda deegaanka maadaama dhalinyarada ay yihiin tiirka magaalada waxayna ugu baaqday in qof walba oo dhalinyaro ay ka qayb qaataan bilicda soo celinta magaalada ay ku nool yihiin gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar aad ayaad umahadsantahay xaliimo way ka qayb qaadan karaan dhalinyarada gobolka weliba qaabka ay ugu qayb qaadan karaan waxay tahay dhalinyaradu inay isxilqaamaan si ay u nadiifiyaan iyaga gobolkooda nadaafadane waa iimaanka barkeed ma ahan inay ka sugaan in maamul uu gacan qabto amaba ay maamul garab istaagaan because iyaga haddii gobolkooda ay nadiifiyaan iyaga ayaa ku ammaanan haddii ay nadiifin waayaanna iyaga ayaa eedeeda iskaleh maadaama ay hore loo yiri qof walba gurigiisa ha qurux badnaado ilan ceebta ka timaada isagaa iskaleh marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa qaabkaasay ugu qayb qaadan karaan inkastoo aanan laga maarmin inay maamulka qayb ka ahaadaan hagaajinta iyo nadaafadda kaqaybgalka gobolka maamulka iyo dhalinyarada waxay wada shaqeyn u dhexmari karaan maamulka iyo dhalinyarada fadhi yeesha kadibna ka wada hadla nadaafadaas iyo qaabkii loo sameyn lahaa iyagoo weliba kaashanaya maamulka kaashanaya ujeedkooduna uu yahay inuu dhulkoodu nadiif u noqdo dhalinyaraduna oo xiriir wanaagsan dhex maro dhalinyaradana ay kalsooni ka helaan si ay ugu yeeraan ay dhahaan dhalinyaro si aan u hagaagsano si aan u hagaagsano gobolkeena maxaan qabanaynaa ilaan dhallinyarada markii go-aan iyo talo loo doonto kalsooni isbidaayaan kadibna fikirada ka guuxaya ay la soo baxayaan waxaan isdhihi karaa haddii discussion ay sameeyaan dhallinyarada iyo maamulka dhexdooda wuu qurxanaanayaa gobolka markii aniga ahaan ay fikirka maskaxdayda ka yimaada amaba go-aanka uu yahay aan gaarayo nacimoy hakuu qurux badnaado gobolkaaga horta inkastoo aanuu gobolkan keligay qurxin karin haddana ka nadaafad ahaan waan ka qayb qaadan karaa oo dhallinyaradaas kamidaan ahay wax waan ka qaban karaa markii ay noqoto discussion ilaalinta nadaafadda deegaanka waa arrin muhiim ah oo saameyn weyn ku leh caafimaadka bulshada ee bilicda magaalada kulan ku saabsan nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa waxaa lagu qabtay magaalada jowhar nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi saaka inoo faahfaahinaya diyaar maunahay diyaar muunahay kulan looga hadlayay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa wacyigelin ku saabsan muhiimadda ay leedahay nabad ku wada noolaanshaha iyo isdhexgalka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada jowhar kulanka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada wasaaradood culimaa udiin waxgarad haween iyo dhallinyaro sheekh xuseen aadan cali sheekh cumar shaami iyo sheekh cabdiwaaxid macalin cali ayaa si wadajir ah uga hadlay muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada maanta waxaan rabaa meeshaan inaan ku wada heshiino oo hoosta aan ka xariiqo aniga ii gaar ah maadaama aan culimmadii hoggaankoodii aan ahay haweenkana ay joogaan odayaasha dhaqanka ay joogaan maanta inaan halkaa ka wada ballanqaadno arrimaha taagan wadagelidooda wax ka qabashadooda horumarinka bulshada inaan u wada istaagno aniga culimo ahaan magaceeda aan u qadmo odayaal dhaqan haweenka dhallinyarada ballantaasi wada shaqaynta ah wada jirka ah arrimaha taagan iyo horumarka bulshada inaan ka wada shaqayno diyaar maunahay diyaar muunahay diyaar muunahay
gobolkan waxaa inta badan nagu soo noqnoqota mase aan dhegaheennu ku dhacdaba in siyaabo kala duwan dadka muslimiinta ah ay isku dilaan oo ay isku qabtaan oo mar walba dhibkeedii uu soo yeero saas darteedii ayaa waxaan u aragnay in culimmada iyo dadka mashaa'ikhda ah iyo dadka muslimiinta ah halkaan degin inaanu xasuusino ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaala cabsidiisii taa oo iyagana u ah boorki jafid iyo in wixii ilaahay subxaanahu tabaaraka wa tacaalaa lagu addoonsaday oo dadka muslimiinta ah looga baahanaa in ay hor usii galaan
rasuulka calayhi salatu slam iyo qur'aankii lagu sheegay wa huwa nafsuhu lamnu haddii meesha iimaan laga waayo tuugo baa dilaacayso jidgooyaa dhacayso deriskii baa la xumaynayaa dadkiiyaa isdilaya ee ikhwatalkiraam amniga wuxuu ka bilowdaa naftaadi adiga naftaada marka hore ina waakaasoo deganaan aad muujiso wixii ilaahay soo dejiyey ee rasuulku lagu soo dejiyey diinta islaamkana aad qalbiga gashato dadka salafu saalix say u noolaan jireen aad wax ka barato dadka inaad naxriis u noqoto oo aad raxmad u noqoto oo maalintii aad dhimata ay kuu soo duceeyaan miyaad rabtaa mase dadka maalintaad dhimato inay waakaaso ay ku farxaanoo oo ay ku habaaro ay ku lacnadaan dadka maxaa loo kala qaadaa yacnii mustariix nin raaxaystay dhibkii adduunka iyo noloshii dhibaatadeedii ka raaxaystay iyo mustaraax canhu nin dadka ay ka raaxaysteenoo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wada fariimo iyo wacyigelin ku saabsan wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha dadka walaalaha ah si loo joojiyo colaadaha soo noqnoqday
deeq dhara ayaa waxaa la gaarsiiyey haweenka ku jiro xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa hay-adda s s w c oo ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha samafalka haweenka iyo caruurta ayaa deeq gargaaraha geersiisay haweenka ku jira xabsiga dhexe ee xamar iyo xarunta dhimarka ee doctor xabeeb gargaarkan oo isugu jira agabyo kala duwan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol habeen iyagoona bixinta deeqdan iska kaashatay hay-adda s s w c iyo hormuud salaam foundation hinde axmed faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda s s w c ayaa ka barbixisay gargaarkan la geersiiya habeenka amin ilaahay baa mahad iska leh waxaan joognaa xarunta dhaqan celinta ee doctor xabeeb ayaan joognaa maanta ooy bishu tahay afar shaqadan waxaan soo bilownay oo maxay ahayday waxaan soo bilownay labadii bisha ayaan soo bilownay ilaa hadda maanta waa wadnaa xaruntan annaga sanad walba saan oo kale markay tahay rabadaanta waa nimaadnaa waxaan u nimaadnaana waxay tahay inaan la qaybsanno gabdhaha soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee meeshan ku jira waxa aan keenno ma ahano wax kala gaara laakiin haddana tabarta ayaa maxay ahayday qof walba intii tabartiisa ayuu tillaabsadaa alaab ayaan maanta keennay oo nugu talagalnay gabdhaha soomaaliyeed inay ku ciidaan ee ku jira meeshaan laakiin waxa aan wadno iyo dadka ku jira shuqul iskuma laha halkan wuxuu ii sheegay dhakhtarka tirada ku jirta guud ahaan afar boqol iyo afar iyo toban qof inay tahay marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee muxsiniintaha ee wax ilaahay siiyey inay ka qayb qaataan in kambaniyaashu ay ka qayb qaataan alaabtan waxay soo martay s w c laakiin waxaa bixisay hay-adda hormuud salaama hormuud foundation ayaa bixisay sanad walbana waa noo soo dhiibtaa annaga wixii naloo soo dhiibaan keennaa alxamdulilaah annaguna waxaanu ku dari karna waa ku darnaa waxaan joognaa xabsiga dhexe magaalada muqdisho xabsiga dhexe waxaan keennay alaab alaabtuna ma ahan alaabaan maanta keliya keennay in laa muddo waa bixinaynay sanad kasta oo rabadaanta ayaan keennaa waxaana ugu talagalnay gabdhaha xabsiga ku xidhan inay ciidda ay nala ciidaan annagoo bannaanka joogno iyo iyagoo gudaha ku jira waa dad walaalahaya waa dad aan isleennahay waa dadaan ka damqanayno marka waxaan rabaa alaabtan waxaa keenay annagoo s w c waxaana noo soo dhiibtay hormuud salaama foundation ayaa noo soo dhiibtay allah barakeeyo sanad kasta waa noo soo dhiibtaa dhanka kale doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb ayaa ka mahad celiyey deeqdan la soo geersiiyey habeenkan waa faraxsannahay sanad kasta bisha ramadaan waxaa xaruntan gabdhaha taakuleeya kaalmeeya dharka iidda u keena waa hay-adda s s w c dharkay wadaan barfuunkay wadaan kareemkay wadaan gorgoradooyinkii shamladihii wax ka maqan ma jiro sanad kasta gabdhaha aad bay u nasiib badan yihiin hay-adda waxaan ka codsanaynaa s s w c wax badan raggaas hortooda gabdhaha waad ku arasbixisaan sanadkan iyo wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa hindiyo in aad haddaad tihiin s s w c wiilasha ha lagu soo daro aawi saxabkii taliyaha xabsiga dhexe ee xamar ayaa bogaadiyey shaqada hay-adda s s w c u hayso bulshada
s s w c s w c iyo hormuud foundation alaabtan ay noo soo dhiibeen waa ku mahadsan yihiin ilaahay khayr ha siiyo maama hinda waxay tihi waa yar tahay ma yara qofkii awooda waxa yar quura ayaa wax badanna bixiya marka waa idin salaamaa intaasna waa mahadsantihiin maahan markii ugu horreysay oo deeq noocan oo kale la geersiiyo habeenka ku jira xabsiga dhexe iyo xarunta dhimirka ee doctor xabeeb baarlamaanka jubbaland ayaa loo gudbiyey xeerka mamnuucidda naafeynta xubnaha taranka haweenka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa xubno ka mid ah baarlamaanka jubbaland la tashi kala yeelatay xeerka mamnuucidda naafeynta xubnaha taranka haweenka iyo caruurta yaryar ee dhidiga ah xeerkan ayaa waxaa hore usoo diyaarisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquul insaanka jubbaland waxaana ay u gudbisay golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland si ay wax ku darid iyo wax kabadalid ay ugu sameeyaan xubno ka mid ah baarlamaanka jubbaland ayaa wadatashashi dheer ka yeeshay xeerkaas si ay dib u eegis ugu sameeyaan iyadoo warbixin ku aadan sharciga ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka ay ka dhageysteen xubno ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland miska yuusuf cali ayaa ka warbixisay xeerkaani waxaa marjic ka dhiganay oo ka horeeyay inta sharciga la qorin la draft garaynin in culummada laiskugu keenay kismaayo dhammaanteedao farqadaheeda kala duwan ay ka munaashaqoodeen f g m-ka muxuu yahay gudniinka maxaa la dhihi karaa ay ka soo saareen fatwo fatwadii lasoo saaray labada kun toban iyo sideedii ayaa hadda u noqotay gundhig sharciganiti in la qoro halkaasuna kasoo askumay labada kun toban iyo sideedii markii la qoray ilaa iyo maanta intaasayta waxaa lagu jiray in bulshadii marbo qof lala tashto bulshadii in marbo mataqaanay qof aan dhihi karno maanta saameyna ku lahaan doonaa fulintii hadday noqoto iyo markii horeba la qoraayaba wuxuu ka geysan karaa wax maxaa la dhihi jiray fikrad uu nagu kordhin karaa waa la kulmaynay qaybahay quseysa bulshada dhammaanteedaba waxaa ognahay in dhowr jeer waxyaala f g m kan kasoo laabtay magaca hadday noqoto sidii loo dhigaayo qaybta ay noqoto baarlamaanka jubbaland ayaa ugu dambeyn isku afgartay in xilkan la tashiyo badan ay baarlamaanka ka yeeshaan si turxaan bixin loogu sameeyo maadaama sharcigan uu muhiim u yahay haweenka ku nool deegaanada jubbaland sar ukac ayaa ku yimid qiimaha khudaarta suuqyada magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay xaliimo cali ibraahin ayaa mar kale faahfaahinaysa
suuqyada ganacsiga ee magaalada baydhabo ayaa muddooyinkii u dambeeyey laga dareemayay isbedel ku saabsan dhinaca maciishada isbedeladani ayaa saameyn ku yeesha qiimaha raashiinka iyo qudaarta taasoo saameysay nolosha dadka deegaanka waxaa jira koror ku yimid qiimaha raashiinka ee suuqyada magaalada baydhabo dhinaca kale suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee baydhabo ayaa laga dareemaya isbedel dhanka maciishada ah haddaba qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa sheegay isbedelkani ku yimid qiimaha la kala iibso qudaarta iyo raashiinka qudul daruuriga ah
barbarooni waan waaysanye bardhanka ina tumisiyeeda la leeyey basalo labaatan shanaa la leeyey gawa caadi hadan sidoo dhaangmeesuun badeysa nagada lamadan bero maasha allah magaalay cabdinaasir xuseen caliya dheere may ka mid ahaa ruutileyda suuqa baydhabo macnaha ruutigii eerbaydhowna ma aheen walaayo bilaa suuqi burkina gaalo tumisiya doolar tumisiyada baralagade yoona suuqi boob nishayna maylaheen kunkun koosaane lamaabsi kun koosaane iyad iyada macnaha ninkilidadan mayfadaane macnaha walaayo lamakun aan suuqayna haafki burko tumisiya doolar lagabe gaari gurinya tumishan doolar labaatan doolar lagabe macnaha wayo lamakunleeba lagabe nonoon hadda badliimaankaar wabla mukular waygagade laakis roota markaas walbada hanginayto walwalba hagadarta burleeb waa injina dhiibana mislamaabsad kuwa dhiibana leebgaarangulaarta soonkuan aanan baashmeeb soonkii hore soonkun soonkii hore faylaay laakiin soonkun anu waashmeeb laakiin aranka ilaahay iska leh koorankooba jiro hoosan dhewle jiro khasaaradaska badan faa'idada iska yarta walsaase ma jiro meeb alhamdulillah kasoo lilaadadan qormay waayo masaakaana iska wogsidaanilay han hal dolar ani walaa kurong han badu sin buute yan tan tan sodon kun lay rogde tan nus dolaru tan sodon kun markuu maynan walaayne dhiirigeliyayn dhiirigelin la webi meeli rooga maynan baanya in dhalinyarada dhiirigelin bismillahi rahmaan raxiim magacay yahye macalin seefa liyare maxamed sagiira liyare oo ka magac dheer yahye ruut oo ah afhayeenka ruutileyta niyow isbedel wiinga jara maadaama magaalada suuquma iyo yaal amniyaha isna laakiin suuquma nahayta alxamdulillah soonkii hore iyo soonkun isbedel u farqee maynin dhehaya maciishadii oo kastoo niikati i suuqiyo cajiisnii saaran walaansun dugumatan nuskunus wal nageele hamiinkii laakiin soonkii hore hoorniyaananinku kooyay culeesidaasa jaraanma dhibkalma jaral alxamdulillah may kale ilaahay maadyaane amni iyo istiqlaaliya haysana burka kastoo maciishada baasiga darantii horraana farbool aha galadaani haafkii oo aan dheganta tumiya afar dollar hadda tumiya todoba dollar ah haafkii marohay isbedeladani ku yimid huquuqyada ganacsiga ee magaalada baydhabo waxay muujinayaan saameynta ay leeyihiin xaaladaha cimilada iyo amniga gobolka taasi oo saameyn ku yeelatay qiimaha iyo helitaanka maciishada olol nadaafadeed ayaa waxaa laga sameeyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug saare cabdixuseen ayaa soo jeedinaysa qodobkaasi xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa laga sameeyey olol nadaafadeed oo iska kaashanayaan dowladda hoose gaalkacyo iyo ururada bulshada ee ka shaqeeya arrimaha nadaafadda ololaha nadaafadeed ayaa waxaa laga fuliyey wadooyin xirnaa iyagoona wadooyinka qaar laga jaray geedka loo yaqaano garaanwaaga agaasimaha bulshada magaalada gaalkacyo cabdiqani maxamed iyo qaar ka mid ah bulshada magaaladaah ayaa ka barbixiyey ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey magaaladaasi sidaan ognahay waxaa bilicda magaalada iyo wadooyinkaba dhib badan ku haya geedkaana geedyahuudka geedyahuudkana sidaan ognahay wuxuu ka baxaa boosaska bannaan dad kale boosaska bannaan waxaan mataqaanaa u soo jeedinaynaa inay boosaskooda ka shaqeeyaan oo ay ka jiraan geedyahuudka booskana nadaafaddiisa ay ka shaqeeyaan sida gurigooda ay uga shaqeeyaan nadaafaddeeda inay boosaskana uga shaqeeyaan geedyahuudka ka jiraan qashinka ka guraan haddii kale bilacxumo buu u soo jiidayaa deegaanka sidoo kale degmadu qorshe ayay mataqaanaa kasoo dejin kasoo qorshe ayay ka leedahay boosaska bannaan waaxda howlaha guud ee dowladda hoose waxaan u soo jeedinayaa inay bilowdo canshuurta dhulka bannaan oo boos kasta oo ku yaalla degmada gaalkacyo lix bilood ama sannad ay ugu dhacdo canshuur joogtaa ugu dhacdo sida midda guryaha iyo ganacsiga ku dhacdoo kale aad iyo aad baa u mahadsantihiin
aad iyo aad baa waxaan ugu mahad celinaynaa qolada degmada maayirka xogayaha agaasimayaasha arrimaha bulshada oo runtii iyo dhallinyarada waxaan leenahay dhammaan cid kastoo hawshaa nagala qaadqaadatay way mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama geedka la jarayo geedyahuudka yahay uu ku wada yaallo biyaanateero ciddii biyaanateerkaasi wax ka noqota walow aan ka taxadarayno haddana inayna dhib u arag ee hadhow ay meeshooda xirtaan markii geedka laga jaro bilicda iyo amni ahaan xataa xaafaddan waa ogtihiin amni ahaan waa waa lagu dhexyeelayaa dumarka markay adeeganayaan waxaa soo gasha tuugada geed yuhuud iyo tuugana waa walaalo ma kala tagaan marka walaalayaal waxaa idin leeyahay anoo ku hadlaya afkiinna iyo afka magaalada gaalkacyoodba inaad nagala qayb qaadataan hawshaa iyada ah ololahan ayaa qayb ka ah olol nadaafadeed oo muddooyinkii u dambeeyey ay wadeen maamulada puntland iyo galmudug mashruuc burjikooyin loogu qaybinayo dadka danyarta ayaa waxaa laga daafuray magaalada burco nuur maxamed cabdi ayaa mar kale faahfaahinaya waxaa magaalada burco ee gobolka togdheer laga dahfuray mashruuc dadka danyarta ah loogu qaybinayo burjikooyin casri ah si looga hortago xaalufinta dhirta iyo deegaanka mashruucan oo ay dahfurtay hay-adda candilate ayaa waxaa ka faa'iidaysan doonaa toddoba boqol iyo konton ruux oo saddex boqol iyo sagaashan ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada burco halka saddex boqol iyo lixdan kalena ay ku nool yihiin laba iyo toban tuulo oo ku yaala gobolka togdheer gudoomiyaha hay-adda candilate cabdiraxmaan ismaaciil cabdi ayaa sharaxay ahmiyadda ay leedahay mashruucan daafurkii qaybinta toddoba boqol iyo konton girgire oo nooca loogu talagalay inay beekhaamiyaan xaabada iyo dhuxusha isugu jira qaybintaas iyo daafurka loo samaynayo toddoba boqol iyo kontonkaa qoys oo runtii saddex boqol iyo sagaashan qoys burca gudaheeda iyo aydibiyada ku xeeran ay yihiin inta soo hadhayna ay yihiin deegaanada burco hoos yimaada degmada hoos yimaada ay ka mid tahay bani samatar duruqsi belidhiig riyo xidho qoyta dhammaan deegaanadaasi waxa ay runtii heli doonaan insha allahu girgirayaashan oo loogu talagalay isku duwe ku-xigeenka wasaaradda dibadejinta iyo arrimaha bani'aadanimada somalilan ee gobolka togdheer zakariya muuse ayaa bogaadiyey mashruucan waxaanu aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa hay-adda candleit oo maanta aanu mashruucan goobjoog aanu u nahay toddoba boqol iyo konton qoys oo loo qaybinayo girgirayaal ku shaqaynaya laba qaybood xaabadii iyo iyo dhuxushii labadaba toddoba boqol oo qoys oo ka baxsan degmada burco iyo konton qoys oo degmada burco gudaheeda ah waxaanu aad ugu faraxsannahay in mashruucani ay ka faa'iidaysanayaan lix i d b iyo afarta xaafadood ee magaalada iyo guud ahaan gobolka togdheer tuulooyinkiisa oo dhan qayb ka mid ah aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa hayadda kandhalaydoo si fiican noola shaqaysa hadday deegaanka tahay iyo hadday caafimaadka tahay labadaba nagala shaqaysa ka wasaarad ahaan burjukooyinka qaybintooda laga daahfuray magaalada burco ayaa lagu isticmaalaa dhuxul yar taasi oo meesha ka saaraysa xaalufinta dhirta iyo deegaanka markaan dhegaystaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada ay wariyeyna saare cabdixuseen
haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic lix markana maciishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markana dalaga koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun koombada looskaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis cadaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah markana maciishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markaana xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa burburin xoogan waxay u geysatay kooxda b s p kulan ka tirsana jabanes liga lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka arsenal ayaa kulanka soo gashay iyagoo bilaa guula kulamadii ugu dambeeyey xidiga tamber ayaa dhaliyay goolka furitaanka daqiiqadii sideed tobanaad kahor inta uu xidiga nowari raacin goolkii labaad daqiiqadii koo iyo labaatanaad kana dhiga laba yeebar xidiga lagu magacaabo marino ayaa dhaliyay goolkii saddexaad daqiiqadii koo iyo soddonaad ee ciyaarta kooxda b s f ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay dhalisay gool waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo lankas kaas oo gool dhaliyay rikoore loo dhigay kooxdiisa dhinaca kale kooxda real madrid ayaa guul laba iyo hal ah ka gaartay kooxda atlantic madrid kulanka labada kooxoodna si wanaagsan ayay u ciyaareen xubintaas ayaana ugu dambeysay guud ahaan warkii subaxnimo saako arbaca aad ka dhagaysanayseen raadiyaha heesanaa ee magaalada jowhar anigoo cabdixasiid xasan ayaa idila socodsiinaya nabadgelyo